أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد casharkeenna caawo wuxuu ka bilaabmayaa tafsiiru suurati alxaaqa aayadda ugu horeyso suuratu alxaaqa waxaa lagu magacaabaa sidan alxaaqa ayaa la yidhaahdaa sidaas ayay akhbaarta ugu soo aroortay qur-aanka masaaxiftiisana ay ugu taallaa kelmadda koowaad ee suuradda ku dhex jirtaana loogu magac daray suuratu alxaaqa waa suura makiya qur-aankii hijrada ka hor soo degay waaye waxay aada iyo aada uga waramaysaa qiyaamaha iyo isu soo bixinta iyo dadka asnaafta iyo noocyada ay kala noqonayaan kuwa marka kitaabkoodii midig ka qaato iyo kitaa kuwo kitaabkoodii bidix ka helo iyo labada dariiq oo ay kala aadayaan baa rabbi uu aada uga hadlayaa suuradda dhexdeeda ee nubuwada nebiga iyo qur-aanka xaqnimadiisa iyo waxyaabahana suuraddu way tilmaamaysaa arkaantii marka iimaanka ayay suuradda aada uga waramaysaa waayo al-iimaanu bilyowmi alaakhir jannae naar iyo haddii laga sheekeeyo iyo qiyaamo shanigeeda al-iimaanu bilyowmi alaakhir baa ku jiro mar haddii risaaladii ambiyadii rusushii hore laga hadlo iyo midii nabigeenna sal ll ly slam iyadana al-iimaanu birusul ayaa iyadana meeshaa ku jirto ee qur-aankii iyo xaqnimadiisiina falaa uqsimu bima tubsiruuna wamaa laa tubsiruun inahu laqowlu rasuulin kariim aayadahana qur-aanka xaqnimadiisa iyo iyo marnaba sidaynan u dhacaynin inuu nebiga alla ku been abuurto oo haddiiba la qadari lahaa maba dhacaysee ee ilaahay subxaanahu watacaala uu ku been abuuran lahaa isla markiiba inuu ilaahay qaban lahaa subxaanahu watacaala oo aan arrintaa iyada ah aan loo sii daynaynin walow taqawala calayna bacda alaqaawiil la akhadnaa minhu bilyamiin huma laqatacnaa minhu lwatiin cid ilaahay ka celin kartaana majima jirto marka inaan la qabanaynin waxay tusaysaa ilaahay ayuunan ku been abuuranin subxaanahu watacaala marka alla wuxuu leeyahay bismi illaahi araxmaani araxiim alxaaqatu midii xaqiijinaysay dadkii wanaagsanaana tubtii wanaagsanayd bay u xaqiijinaysaa dadkii xumaana naar iyo tubtii xumayd ayay u xaqiijinaysaa alxaaqatu marka midii xaqiijinaysay waa lagu macneeyaa waxaa kaloo la yidhaha alxaaqatu midii dhabta ahayd ay alxaqu ta'da marka ha-da meesha ku jirto waa haa oo masdar ahaan loo keenayo faacilatun masderka waa kii ku imaan jiray oo taasoo kale markaas ay kaadibatun oo kale kaadibatun iyo kale khaatimatun oo alkhatmuba loo jeedo khatimidda albaaqiyatu oo albaqaau laga wado albaaqiyatu bimacna albaqaa marka masderka faacilatun waa ku imaadaa sidaa in laga macneeyo alxaaqatu ay alxaqu xaqii sidaasay ka dhigan tahay waxaa kaloo la dhihi karaa marka ta'da in laga dhiga taa u taaniif oo marka ay wasfi u tahay limawsuufin muqadar macnuhuna markaa wuxuu noqonayaa alsaacatu saacaddii alxaaqatu ee xaqiijinaysay nin walbaa wixii uu adduunyada ku mutaystay ayay u xaqiijinaysaa waayo qiyaamaha markau dhacaa xaqiiqdaa marka qof walbaa uu gaarayaa labadaa macnaa marka ku jirto alxaaqatu alxaaqatu xaqii ama alxaaqatu midii xaqiijinaysay saacaddii u xaqiijinaysay maa maxaybaa alxaaqatu ay ahaatay tan wax xaqiijinaysaa waa maxay tafkhiim ayaa marka ku jirto iyo shanigeedaa la weyneynayaa wamaa maxaybaa adraaka ku ogeysiiyey adiga maa maxaybaa alxaaqatu xaqu uu yahay tan xaqa ah ay tahay ama midda wax xaqiijinaysaa maxay tahay maxaa ku ogeysiiyey adiga iyada lafteeda marka wamaa adraaka waa usluub aada wax loogu weyneeyo qiyaamuhu marka waa magacyo badan tahay alxaaqatu alwaaqicatu alqaaricatu altaqaabunu yowmu اljazaai yowmu اddiin waa magac aaday u magacyo badan tahay shayga inuu magacyo bataana waxa uu keenaa ahmiyada uu leeyahay shayba shayga uu ka ahmiyad badan yahay waa ka magacyo badan yahay magaca magacyadaasina mid walbaa macno hor leh ayuu tusayaa mar haddii macno hor leh ay magacyadaa mid walbaa uu tusayo oo ay sidaa u tilmaamo badisay qiyaamuhu mar hadduu sidaa u tilmaamo badiyey tilmaamo badintaasi waxay keenaya in ihtimaam la siiyo marka oo mid walbaa magaca magac walboo lagu magacaabo tilmaanta uu leeyahay iyo macnaha uu wato in inta la fiiriyo cabsida ay mudan tahay markaa laga cabsado markaana diyaargarowga ay mudan tahay in loogu diyaargaroobo loogu diyaargaroobo ayb sidaasaa marka ilaahay u weyneeyey wax kasta oo wamaa adraaka la yidhaahdana waxaa la yidhi nebiga waa la ogeysiiyey wamaa yudriika wixii la yidhaahdana lama ogeysiinin wamaa yudriika lacalla saacata qariib ibnu cabaasaa sidaa laga wariyey wamaa adraaka markii la sheego waxaasi waa waa loo sheega wamaa adraaka maxaa ku ogeysiyey malxaaqatu waxa ay tahay xaaqadii iyo qiyaamihii waxay tahay ayaa marka loo macnaynayaa waa loo sheegayaa marka alla marka wuxuu leeyahay kadabad way beenisay hamuudu hamuud iyo wacaadun reer caad bilqaaricati midii garaacaysay oo qalbiga garaacaysay saacaddii qalbiga garaacaysay bay beeniyeen jumladan marka kadabad hamuudu wacaadun bilqaarica isti'naaf ayaa ku jiro waa jumla musta'nafa oo laba macnaba marka in musta'nafa laga dhigo wamaa adraaka malxaaqa in warkii hore uu ku dhammaaday ayb kadabad hamuudu wacaadun bilqaaricatina tadkiir iyo waano cusub inay tahay waxaa kaloo iyadana bannaan in laga dhigo warkii hore in lagu xiro wamaa adraaka malxaaqatu kadabad hamuudu laysku xiro itisaalkuna macnihiisu wuxuu u dhacayaa ama uu noqonayaa qaaricada ayaa waxay wamaa adraaka malxaaqatu midii xaqiijinaysay oo qof walbaa booskii ou lahaa u xaqiijinaysay maxay tahay ee waa tii ay hamuud iyo caad beeniyeen waay marka tafsiirba waaye marka wamaa adraaka malxaaqa ayaa aayadan dambe lagu fasirayaayo macnuhu wuxuu noqonayaa waa midii ay beenisay hamuud iyo caad ummadihii hore ay soo beeniyeen midaas waaye midda marka wamaa adraaka adiga lagu weydiinayo maxaa ku ogeysiiyey alxaaqatu waxay tahay waatay qolooyinkaa beeniyeen hamuud iyo caad muqtada daahirku wuxuu iska ahaalahay balaaqada marka laga hadlayo in damiir meeshan la keensado mar haddii wamaa adraaka malxaaqa la sheegay muqtada daahir wuxuu ahaan laha in damiir lagu gutoo la dhaho kadabad hamuudu wacaadun bihaa bihaa yacni qaarixaaqadii hamuud iyo reer caad xaaqadii bay beeniyeen sidaa in la dhahay ahaan lahayd laakiin lama dhihin damiirkii waa laga tegay isim daahiraa la keensaday kii horena aan la magac ahayn oo alxaaqan awal soo hayne qaaricaaba meeshaan la keenay arrintaa iyadaa marka xigmad balaaqo aada u weyn baa ku jirto waxay tahay mar haddii damiirkii inta booskii laga qaaday magac muraadif la ah alxaaqa ilaa alxaaqana waa ismun min asmaa'i alqiyaama alqaaricana waa ismun min asmaa'i alqiyaama magac kale ayaaba meesha lasoo dhigay oo xaaqadu waa midii qalbiga garaacayso thamuud iyo caadna ay beeniyeen waa isla iyadii ayaa lagu yidhi meeshaa marka waxaa laga rabaa ee loola imaanayaa tahwiil arrin weyn in lagaaga lagaaga dhigo wayna tahay arrin weyn mar waxaa lagugu sheegay in dadku ay helayaan wixii xaqiiqda u ahaayo nin walba uu kusoo camal falay u xaqiijinaysaa mar kalena qalbigay dadka ka garaacaysaa oo shaygu markuu culus yahay qalbiguu kaa taabanaya uu kaa garaacaya labadaas baa jumladan marka ku jiro itisaalkana aada u fiican oo markaa la yidhaha wamaa maxaybaa adraaka ku ogeysiiyey adiga maa maxaybaa alxaaqatu midii xaqiijinaysay ama midii dhabta ahaydee xaqa ahayd maxay tahay maxaa ku ogeysiiye kadabad way beenisay thamuudu thamuud iyo wacaadun reer caad bilqaaricati bay beeniyeen qaaricadii tii qalbiga garaacaysa iyo wadnaha midii garaacaysoo qiyaamaha ahayd bay beeniyeen waa tii marka ay labadaa qolo soo beenisay thamuudu baa la hormariyey inkastoo caad ay waqti ahaan horeysay sababka culimadu waxay yidhaahdaan bilqaaricati baa lala munaasabay rabaa waayo thamuud baa waxaa lagu halaagay qaylo wadnaha garaacdo reer caad iyaga dabaylaa lagu qaaday oo lagu halaagay marka sidaabaa marka loo soo hormariyay halkan thamuud kadabad way beenisay thamuudu thamuud iyo wacaadun reer caad bilqaaricati bay beenisay tii garaacaysay qalbiga ama wadnaha garaacaysay fa amaa thamuudu waa la tafsiil waayo marka fa'daani fa amaa thamuudu reer thamuud fa uhlikuu waa la halaagay bidaaqiyati baa lagu halaagay qayladii xadgudbaysay bidaaqiyati ay bisayxati qayladii addaaqiyati ee xadkeeda dhaaftay ayb shay kasto ee xadkiisa dhaafo ayaa waxaa la yidhaha daaqin fa huwa daaqin waa xadgudbay shaygaas qayladaasi marka sidii caadada ahaydba waa dhaaftay waa lasoo furay qaylo marka lasoo furay oo waxay noqotay markaa iyaga wadnahooda iyo quluubtooda intay garaacday qabri ayuu markaa ku booqdeenoo aakhiro markaa yacnii cadaab cadaab ku gaarsiisay bay noqotay tafsiir waa sidaasoo fa uhliku waxaa lagu halaagay bidaaqiyati marka waa sifo mawsuufkeedu xadfan yahayo ay bisayxati daaqiyati qayladii xadgudbaysay macnaha labaadna waxa uu yahay bidaaqiyati ay bituqyaanihim masder in laga macneeyo ile faacilatun masderna waa ku imaadaayo bidaaqiyati ay bituqyaani waxaa lagu halaagay duqyaan iyo xadgudub marka waxay noqonaya bituqyaanihim iyaga xadgudubkooda ay bisababi tuqyaanihim wa kufrihim ayaa lagu halaagay ibnu cabaasna aayadda sidaa waa u fasiray marka bidaaqiyati marna waxay tahay xadgudubkii ay reer thamuud sameeyeenaa lagu halaagay marna waxay tahay bidaaqiyati bisayxati qayladii addaaqiyati xadkeediiba ka baxday ayaa qoladaa markaa lagu halaagay suuratu naxli iyo suuratu fusilad iyo waxaan kusoo marnay waamaa thamuudu fahadaynaahum fastaxabu lcamaa cala alhudaa faakhadathm saaciqat lcadaabi alhuuni bima kanuu yagsibuun suuratu huud iyo suuratu shucaraa iyo suuratu suuratu lacraaf iyana waa kusoo marnay wa amaa caadun reer caadse wa amaa caadun reer caad dheh fa uhlikuu waa la halaagay iyaga biriixin dabayl ayaa lagu halaagay dabaysha oo sarsarin aad u daran oo qararaclaynayso taas oo caatiyatin iyadana xad dhaaftay oo xadkii dhaaftayoo aan marnaba la xamili karin reer thamuud iyaga marka dabayl baa lagu halaaga sarsarin ay shadiidatin daran oo lagu macneeyey waxaa kaloo lagu macneeyey lahaa sawtun cod ayay leedahay waa qararaclaynaysaa reer caad marka waxaa lagu halaaga dabaysha sabaa la yidhaah waxaan ujeedaa dabuur oo nabiga waa ka yidhi nusirtu bisabaa wauhlikat caadun bidabuur qoladaa marka dabayshaa lagu halaagay ayb caatiyatin taa oo marka caatiyatin mid xad dhaaftay ah marka catad maxay xad dhaaftayna mufasiriintu waxay leeyihiin catad calaa khusaanihaa falam yaxfaduu dadkii malaa-igtii dabaylaha hayay ee iyaga ka shaqaynayay howshaa ayay kasoo xadgudubtay ilaa ilaahay baa iyada soo amray markaasay celin waayeen markaasaa dadkii lagu soo fasaxoo lagu soo furay sidaa marka mufasiriintu way ku macneeyeen waalcutuwu asalka alcutuwuna waa shiddatu takabur kibirka marku darnaado ayaa cutuw la yidhaahdaa fastuciirat lishay-i lmutajaawizi lxaddi waxaa loo soo caariyeysta marka isticaaraa ku jirto ee shayga xadkiisu marku dhaafaa loo soo qaatay marka ee asalku wuxuu ahaa kibir kibirka darnaaday ayb macna marka sidaas waay caatiyatin marka catad calayhim iyagay ku xadgudubtay ay calaa caadin macno saddexaadna waa jiraa oo macnuhu baaliqatan muntahaahaa waxay gaartay meesha ugu dambeysay fi shiddati xagga darnaanta yuqaalu waxaa la yidhaha catalbeytu ay balaqa muntahaahu gurigii baa wuxuu gaaray meesha ugu dambeysay ka meesha ugu dambeysay bay gaartay waay dabeysha ayb wa amaa caadun reer caad fa uhlikuu waa la halaagay biriixin dabayl ayaa lagu halaagay dabaysha oo sarsarin aad u daran ama qararaclaynayso taas oo caatiyatin xad dhaaftay oo kuwii marka malaa'igtii loo xil saaray sooba gudubtay oo ilaahay intuu amray iyagii xataa ay celin waayeen ayb oo khusaanihaa ayay markaa ayaa xifdin waayoba celin waayey amase fa uhlikuu biriixin baa lagu halaagay dabayl dabaysha oo sarsarin qararaclaynaysa ama daran taas oo caatiyatin xad xad dhaaftay oo iyaga ku xadgudubtay korkooda xadgudubkaa marka de waxa iyadu ay iska wadata maahane allah amray sidaa dabaysha oo sakhara ou sakhiray alle haa iyada calayhim iyaga korkooda ou ku sakhiray ou ku diray sabca layaalin fii sabci layaalin toddoba habeen dhexdood iyo wa hamaaniyata ayaamin sideed maalmood xusuuman toddobadaa habeen iyo sideeddaa maalmood oo xusuuman israacraacsan fataraa waad arkaysaa alqowma qoladii baad arkaysaa fataraa waad arkaysaa alqowma qoomkii ayaad arkaysaa fiihaa fii tilka layaali habeenadaa iyo walayaami maalmaha dhexdooda sarcaa kuwa legdan inay yihiinoo dhulka la waray oo la legday ka-annahum xaal ay la too yihiin acjaazu naklin geedtimireed jiridyadii ay la too yihiin kaas oo khaawiyatin marnaaday oo maran fa hal taraa ma arkaysaa lahum iyaga ma u arkaysaa kuwa min baaqiyatin wax haritaan ah ay min baqaa-in wax haritaan ah oo inay haraan oo adduunyadii ku haraan ma u arkaysaa waayo mal maye ma laha ayb sakharahaa marka waxaa la dimnisiinayaa ficilka macnaa arsalnaahaa waan dirnay sakharahaa arsalahaa ilaahay wuu diray dabaysha oo sakharahaa arsalahaa alla uu diray calayhim calaa caadin reer caad korkooda uu ku diray sabca layaalin uu ku diray toddoba habeen iyo wa hamaaniyata ayaamin sideed maalmood xusuuman kuwaas oo xusuuman mutataabicatan israacraacsan oo isfangashan fa taraa waad arkaysaa alqowma qoladii baad arkaysaa fiihaa maalmaha dhexdooda iyo habeenada sarcaa xaal ay yihiin kuwa halaagsamay ay halkaa kuwa markaa yacnii la dhigay oo dhulka la dhigay inta qofka marka la dhulka la dhigee meydkiisii dhulka la waro ayaa qofkaa waxa fulaanun sariic ama uu dhacaba sidiisaba ayb fa taraa waad arkaysaa alqowma qoladii baad arkaysaa fiihaa maalmaha dhexdeeda sarcaa iyaga oo legdan oo markaa yacnii halaagsamay oo halkaa kuwa halaagsamay ah kaanahum xaal ay la mid yihiin oy la too yihiin acjaazu naklin geedtimireed jiridyadiis geedtimireedku waa aad buu jiridiisu ay u dheer tahay nimankaana niman aad u dheer dheeroo xoog badan bay ahaayeen suuratu waxaan ku arki doonaa suuratu lfajri yaa rabbi subxaanahu watacaala oo uga hadlay irama dati alcimaad alatii lam yukhlaq mihluha fi lbilaad suuratu fusiladna waa lagaga soo hadlay oo intay isla yaabeen waa kuu yidhi man ashaddu minaa quwa ayb marka geed timireed maadaama ay dad dhirir badan ay ahaayeen geed timireed haddii dhulka salka loo rujiyo oo dhulkii uu ku dhaco wuxuu ahaa sidii geed timireedii marka dhulka saa u yaalyaal oo kale ayay noqdeen taas oo khaawiyatin maran ayb ama khaawiyatin saaqidatin dhacday labadaba waa la yidhaha khaaliyatin marka maran jawfkeedu uu maran yahay ayb khaawiyatin saaqidatin dhacday oo geed marka jirid dhulkii u dhacay oo kaley ahaadeen fa hal taraa ma arkaysaa ay laa taraa u arki maysid waayo lahum iyaga min baaqiyatin ay yani baqaa-un wax haritaan u arki maysid marka fa hal taraa ma u arkaysaa lahum iyaga min baaqiyatin u arki maysid waayo macnaha ay min nafsin naf nafta oo baaqiyatin hartay miyaad u arkaysaa waa maya ay lam yabqa minhum axadun cidna kama harin baaqiya marka masder faacilatun ku imaadana waa laga dhigi karaa ay min baqaa-in baaqiyatin waxaa kaloo laga dhigi karaa ta-du inay iska tahay taa-u taaniif sifa markaa yacni mawsuuf loo soo qadaro fahal taraa fahal taraa lahum ma u arkaysaa iyaga min nafsin naf ma u arkaysaa nafsadda oo baaqiyatin hartay wa jaa fircawnu waman qablahu wlmu'tafikaatu bilkhaaطi'a wa jaa-a waxaa yimid fircawnu fircawn ayaa yimid iyo waman duul qablahu isaga ka horeeyey iyo wlmu'tafikaatu qaryadii dadkeedii la dabagediyey bilkhaaطi'ati gefkii bay la imaadeen ay bilkhaطaayaa gafafyaal ama bilkhaطa'i ama bilkhid'i gefkii bay la imaadeen khaaطi'a haddaad doontana waxaad ka dhigtaa masder faacila wasnigiisu yahay ama haddaad doonto yacni waxay la imaadeen marka bilkhaslati alkhaaطi'ati khasladii gefsanayd oo markaa ay tahay shirkigii iyo wixii la midka ahaa wa jaa-a waxaa yimid fircawnu fircawn iyo waman duul qablahu sidaa waa la aqriyay abu camar waman qibalahu buu fircawn baa yimid iyo waman qibalahu xaggiisa ku yacnii kuwii ahaaday iyo waman duul qibalahu xaggiisa yani ka ahaaday ayb ahlulbasra iyo kisaa-i qibalahu bay akhriyeen macnahana waman macahu dadkii dhinaciisa jiraye junuudiisi iyo atbaacdiisii baa laga wadaa quraada inta kale waxay akhriyeen waman qablahu marka waman qablahu ay min alumami alkaafirati ummadihii hore ah wlmu'tafikaatu iyo tii la dabagediyey qaryadii la dabagediyey waa qura luut bilkhaaطi'ati bay la imaadeen gafafyaalkii bay la imaadeen ay bilkhaطaayaa ama bilkhaطa'i gefki ayay la imaadeen bilkhati'ati iyo wlmacsiyati bay la imaadeen wahiya shirku facasow rasuula rabbihim jumladan marka de gefkoodii yaa la fasirayaa marka istinaaf oo ma waxaan ujeedaa waxaa weeyaan istinaaf maahane waxay ku xiran tahay tii hore oo waxaa weeyaan marka gefkoodii ayaa noociisii marka la sheegaya facasow rasuula rabbihim facasow waxay caasiyeen rasuula rabbihim rabbigood rasuulkii uu soo diray ergegii uu soo dirsaday oo iyaga in cibaadada alle inuu u sheego uu usoo dirsaday bay caasiyeen fa akhada waa qabtay alle hum iyagiibuu qabtay akhdatan qabasho ayuu qaba ayuu qabtay qabashada oo raabiyatan sarreyso ayuu qabtay oo daran qoladaa marka warkooda intaasaa lagu soo laalaabay facasow rasuula rabbihim waxay caasiyeen rasuulkii rabbi usoo diray marka rasuulku hadda waa iska waa jinsi baa loo jeedaa mid mucayana lagama wadee qolo walbaa rasuulkii ilaahay usoo diray bay diiday amarkiisa fa akhadahum markaasu alla qabtay akhdatan qabasho qabashada oo raabiyatan caaliyatan sarreyso meeshaas marka de wax weyn baa laga fahmayo waxay tahay halaagga muxuu u dhacaa asbaabta halaag keentaa maxay tahay halaag asbaabta keenta waa in rususha ilaahay la khilaafo waayo ilaahay rususha kama uunan dhigin bashar iska caadiya lagama dhigine iyaga in la adeecaa loo loo yeelayba wamaa arsalnaa min rasuulin ilaa liyutaaca biidni illah xadiidkii nebigana wuxuu ahaa inamaa ahlaka man kaana qablakum dadkii idinka horreeyay waxaa halaagay kahratu su-aalihim su-aashooda badnaanteeda waاkhtilaafuhum calaa anbiyaa'ihim iyo ambiyadoodii oo ay khilaafaan marka ambiyada ilaahay waa khayr miirayaan waa daacadnimay u hadlayaan masaalixdaada waa kaa ogyihiin waxa ku dhibayay kaa ogyihiin waxa ay kaa waaniyaan oo weliba si adag ay kaaga waaniyaan wax aad adiga kuu dhibaya waayo noloshaada adduun iyo midda aakhira waa inaad sidaa u qaadato waayo nebiga wuxuu mithaal ku bixiyey ee uu tilmaamay rasuulka sala allahu calayh waali wasalam mathalii wamathalukum kamathali rajulin awqada naaran ani idinka waxaan isku nahay nin dab shiday fajacala aljanaadibu waalfaraashu yaqacna fiihi oo markaa yacnii uu gudagalay balanbaalista iyo bahallaha dabka marka la shido ku yaaco ku daato ay bilaabeen inay ku daataan wa huwa yadubuhunna canhaa isaguna uu ka celcelinayo marka wa ana aakhidun bixujazikum anigu waxaan idinku idinka hayaa oon idinku dheganahay guntigiina wa antum tafallatuuna min yaday idinkuna labadeeda gacmoodaad ka baxbaxsanaysaan intee talo oo nebiga uu nagula talina oo inagiina aan u malaynaa sidaas yacni hawadeenna iyo nafteenna iyo waxa iyo shaydaanku wuxuuna farayo inay dan ay noogu jirto inteen u malaynaynaa ninka xaaraanta cunaayo waxay la tahay xaaraantu inay dan ugu jirto wax dana uguma jiraan ninka qofka muslimka xaqdarada ku dilaayo waxay la tahay inuu wax ku helayo waxba lagu heli maayo lacnad iyo dhibaato iyo aakhiro unbuu ku helayaa qofka markaa yacni masaalixdiisa diinka asalkiisii ka hormarinayo oo diintii aan maslaxad u arkaynin oo dadkii aan maslaxad u arkaynin oo ilaalintooda iyo ka warqabkoodaan dan u arkaynin ee yacni diintii ilaahay iibsanayo ee ku iibsanayo ama inuu kursi helo ama ku iibsanayo inuu markaa yacni isagu uu wax noqdo kelmadiisu socoto waxyaabaha adiga waxay kula tahay markaad samaynaysa inay maslaxa kugu jirto laakiin wax maslaxaa kuguma jiraan waayo rasuulkaaba ka digay salawaatu ullahi wasalaamu calayhi qofkii marka is yiraa meel kalaa kuu furan oo aad yacnii ka maslaxadaada ka raadin kartaa oo dariiqii nebigana weydaarto oo khilaafo qofkaasi waa dhiban yahay waa inuu dib inta isugu laabto wuxuu la mid yahay qof naar isku tuuraayo nebiguna uu ka celcelinayo taladuna marka ay waqtigeeda joogto haddii aadan aqbalin mar ay tagtay waxba mataraysa ood dhimato qof walbow nin walbaa meel buu ka imtixaanan yahay oo hawadiisa iyo shaydaanka iyo nafta ay uga dhegan tahay meeshaa iskala dagaalan nebiga sida uu ku amrayaana danta kugu jirtaa sidaa in la garto waa marka aayaddu marka facasow rasuula rabbihim dadkan in la halaago oo ilaahay ka aargoosto u qabto maxaa u keenay rusushii alla usoo diray caasiyeen ninkii marka rasuul caasiyo wuxuu ka helaa un waxay noqonaysaa cadaab fa akhadahum alla wuu qabtay akhdatan qabasho qabashada oo raabiyatan sarrayso inaa lamaa taga almaau xamalnaakum fi ljaariya inaa anagu lamaa markii dagaa ay xad ou xadgudbay almaa-u biyihii markay xadgudbeen oy dhaafeen xadkoodii xamalnaakum waan idin qaadnay fi ljaariyati tii soconaysaan idinku qaadnay dhexdeeda ay fi safiinati aljaariyati doonidii soconaysay dhexdeedaan idinku qaadnay maxaana sidaa u yeelnay linajcala inaan yeelno haa doonidaa soconaysa aan yeelno lakum idinka aan idinkaga yeelno tadkiratan wax lagu waana qaato wa taciyahaa waxaa weelayso oo yacnii qisada nabiyullaahi nuux iyo sida loo badbaadiyey ummadda qisada ku saabsan waxaa xifdiyo oo weeleeyo udunun dhago dhagaha oo waaciyatun wax weeleynayo inaa anaga alla wuxuu leeyahay inaa inaga lamaa markii daqal maa-u biyuhu ay xadgudbeen say u xadgudbeen korna waa ka yimaadeen hoosna waa ka yimaadeen suurat lqamar aan kusoo marnay wafajarna alarda cuyuunan faltaqa almaa-u calaa amrin qad qudir korna waa laga keenay hoosna waa laga keenay markay biyihii marka xadkoodii dhaafeen xamalnaakum waxaan idinku xambaarnay ay xamalnaa aabaa-akum hadda dadka lala hadlayo kufaaru quraysh iyaga doontaas laguma soo qaadin laakiin aabbayaalkood waayo dadka dhulka kor saaran kulligood nuuxun bay ku abtirsanayaan mar hadday nebiyullaahi nuux ku abtirsanayaan haddii adiga aabbaha nicmadii loo galay oo inuu noolaado sabab u noqotay adigana waxbay kuu gashaa nicmay kuu tahay marka xamalnaakum ay xamalnaa aabaa'akum aabbayaalkiin baan qaadnay fi ljaariyati fi safiinati baanu ku qaadnay doonidii aljaariyati ee soconaysaan ku qaadnay linajcalahaa linajcala maayani sidaa maxaan u yeelnoon idinku qaadnay linajcala inaan ka yeelno haa doonidaasi safiinadaasi lakum idinka aan idinkaga dhigno tadkiratan wax lagu waansamo walidaalika ummaddan awaa-isheedii waa soo gaareen doonidii nabiyullaahi nuux ee alla ku badbaadiyey ee markii dambe alla uu yihi wastawat cala aljuudiyi waqiila bucdan lilqowmi aldaalimiin fii suurati huod aan kusoo marnay buurtaa juudi ayay ayay ka sara martay dabadeedna warkeeda halkaas ku dambeeyey waxaan soo marnay marka mufasiriin badan inay yidhaahdeen sadru haadihi alumma way soo gaareen wayna arkeen doonidaas marka waxaan waxaanu u yeelnay doontaas idinkaan idinkaga dhignay saa waxaan u yeelnay linajcala inaan yeelno haa doonida lakum idinka aan idinkaga yeelno tadkiratan wax lagu waansamo wa taciya waxaa weeleynayso haa qisadaas qisadaa nebiyullaahi nuux iyo sidii qoomkiisii iyo loo halaagay isaga iyo intii raacday loo badbaadiyey qisada ah waxaa weeleeyo oo xifdiyo udunun dheg dhegta oo waaciyatun wax weelaynayso oo wax xifdinayso mar walba markada dhacdooyinka iyo xawaadista ilaahay wuxuu ugu talagalay in wax lagu qaato factabiruu yaa uli labsaar linajcalahaa lakum tadkira lacalakum tadakaruun dhacdada iyo xawaadis qur-aanku taariikhna waa ka sheekeeyaa ummadda muslimiintana taariikhda way dhigaan oo ghasawaadkii nebiga galay wixii ka dambeeyey wax allaale taariikhdu marka de waxay isugu jirtaa dhacdooyin adiga aada ku farxayso iyo dhacdooyin adiga ku dhibayo oo dhib kugu ah intaba waa la wada qoraa waxa loo qoraana waxa ay tahay in iyadoo kale haddii la arko bal dariiqii laysaga moosi lahaa iyo sidii looga leexan lahaa iyo waxuuna in lagu dadaalo laakiin ummad mar walbaa wixii u cusub keliya taqaan shaygu markuu duugoobo oo sanad uu kasoo wareegana iska hilmaamayaan oo iska iloobayaan waxa weeyaan marka qabaawa iyo doqonnimo iyo wax marka ummad kitaabkan oo kala haysato sidaa inay ahaadaan aan ku samayn waay kuna wanaagsanayn gaar ahaan weliba innaga ummadeenna waa u badan tahayba sidaasna waxaani marka waxaa weeyaan xawaadidta iyo waxa kastoo dhaco waa un ka soco xataa haddii la qoro midda maalintaas aan joogna un baana hayso noo daran tii laga soo gudbay naga daa waxaas waa la dhaafayaa lagu leeyahay middaana middaan middaan aan ka hadalno arrintaa marka waxay sababaysaa de wixii adiga cadow ku dhibay iyo waxaan ku dhibin iyo waxaasoo dhan inay isugu kaa dardarmaan oo aadan qiyaasi karin darsiga dhacdo walba laga baranayo si maalin dambe aynan kuu dhibin walidaalika meeshii aan dhibka ku mudanno unbaan mar walba haddana dhibkii unbaan ugu soo noqnoqdo arrintaa marka dadka indheergaradka iyo dadka diinta yacni wax akhriyo muhiimay u tahay nacam allana waa ka dhahay linajcalahaa lakum tadkiratan wa taciyahaa udunun waaciya wixii hadda qoyanaayo yani aan wax badanba aynan kasoo wareegine qoyanaa ayaa un markaa maral kiraam un layskaga soo layskaga soconaan markaasay haddana mar labaad iyadoo weji kale ah intay soo noqdaan ayaa waxba aan loo arkaynin waxba aan loo arkaynin faidaa nufiqa fi suuri nafqatun waaxida faidaa haddii nufiqa la afuufo fi suuri buunkii haddii la afuufo nafqatun afuufid la afuufo waaxidatun faidaa haddii nufiqa la afuufo dheh nafqatun afuufid waaxidatun oo mid keliyata a la afuufo fi suuri buunka dhexdiisa la afuufo marka nafqatun waxaan ka dhignay naaibulfaacil wa xumilad la xambaaro alardu dhulkii la xambaaro iyo waljibaalu buurihiina la qaado la xambaaro fadukkataa la burburiyo dakkatan burburin oo waaxidatan hal mar ah fa yowma-idin maalinkaa waqacad way dhacday alwaaqicatu tii dhacaysaa dhacday maalintaa ay qaamat ilqiyaamatu ay qiyaamadii way dhacday marka qiyaamihii waxyaabo kasoo horeeya oo isbeddel adduunyadan dhexdeeda la arkayaa rabbi noo tilmaamayaayo wuxuu leeyahay alleh faidaa haddii nufiqa la afuufo lagu dhufto faidaa haddii nufiqa la afuufo fi suuri buunkii dhexdiisa nafqatun afuufid waaxidatun oo mid keliyata la afuufo wa xumilad la xambaaro al-ardu dhulkii iyo waljibaalu buurihiiba fa dukkataa la burburiye markaa dakatan burburin waaxidatan mid keliyata ah fa yowma-idin maalintaasi waqacat way dhacday alwaaqicatu tii dhacaysay wanshaqat kuwii hore uu ku cadaf wanshaqad hadday dildilaacdo assamaa-u samadii ay dhambalanto ay dildilaacdo fa hiya iyadu yowma-idin maalintaasi yani wanshaqat isamaau faida nshaqad hadday dildilaacdo asamaau samadii ay dildilaacdo fa hiya iyadu yowma-idin maalintaa waahiyatun midiitu jilicsan ay ahaato aada u jilicsan ay ahaato ee markaa fa yowma-idin waqacat ilwaaqicatu walxaal almalaku malagiina malaa-igtiina calaa arjaa-ihaa samada dhinacyadeeda ay yihiin wayaxmilu waxaa xambaarayo carsha rabbika rabbiga carshigiisa fowqahum dushooda xaal ay yihiin fowqa almalaa-ikati malaa-igta dushooda xaal ay yihiin yowma-idin maalintaasi hamaaniyatun sideed baa xambaarayso carshiga alla wanshaqad ay dildilaacdo asamaau samadii fahiya iyadu yowma-idin maalintaa waahiyatun midii taag daran oo daciif ah ay tahay oo cirkiina uu sidaa noqday maalinka qiyaamaha dhacaysa waa qaamat ilqiyaamatu walxaalna weliba samadu ay sidaa u dildil ay u jilicsanaato fa hiya yowma-idin waahiyatun baa jumladan walmalaku laga xaaleyna fa hiya samadii yowma-idin maalintaa waahiyatun tu taag daranoo aada u jilicsan weeyaan maalintaasi walxaal bay samadu jilicsan tahay almalaku almalaa-ikatu malaa-igtuna calaa arjaa-ihaa dhinacyadeeda iyo gaararkeeda ay yihiin korkeeda wayaxmilu waxaa qaadayo carsha rabbika rabbigaa carshigiisa fowqahum xaal ay malaa-igta ka sareeyaan fowqa almalaa-ikati xaal ay yihiin yowma-idin maalintaasi hamaaniyatun baa qaadayaan marka fowqahum waan xaaleyneynaa damiirkuna malaa-igtaa loo celinaa kuwan marka sideed hadda afar baa hayso xamalatlcarshi qiyaamaha marka lala imaadana sideed ayaa xambaarayso sideeddaa marka malaa-igtu way ka koreeyaan fowqa almalaa-ikati xaal ay yihiin ayb hamaaniyatun sideed sideedaa marka laga xaaleyna fowqahum ta hamaaniyatun ta dambaa laga xaaleyna maadaama ay iyadu daraf soo hormaray uu yahay hamaaniyatunna nakiro iska tahay yaa marka fowqahum waxay noqona xaala kownihim fowqa almalaa-ikati ay yihiin sideed baa marka carshigana xambaaraysa ilaahay isagaa quwadaa iyo awooddaa siinayo yowma-idin maalintaa tucraduuna waa la idinsoo bandhigayaa lilxisaabi baa la idiinsoo bandhigayaa laa takhfaa iyadooynan qarsoonaanaynin minkum xaal ay idinka yacni idinka mid tahay khaafiyatun tu qarsoon wax qarsoon aynan idiin qarsoonaanaynin yowma-idin maalintaa tucraduuna waa la idinsoo bandhigayaa calallaahi allaa la idiinsoo bandhigaa ama lilxisaabi baa la idiinsoo bandhigayaa laa takhfaa xaal aynan qarsoonaanaynin minkum xaal ay idinka xaggiina ka ahaatay khaafiyatun tu qarsoonaatay aynan qarsoonaanaynin ay ficlatun khaafiyatun ficlad qarsoon wax ilaahay ka qarsoonaanaya markaa male nacam mar walbana dee ilaahay waxba kama qarsoonee laakiin maalintaa marka wax walbaa banaankaa la keenaya dhowr ilaa saddex qaab saddex bandhig ayaa dadka lasoo bandhigaya abuu muusa alashcari sida laga wariyey fa amaa cardataani laba bandhig fa jidaalun wa macaadiiru waay laba horta midna waa dood midna waxaa weeyaan cudurdaar iyo marmarsiyo bani aadamkii marka waxbaa loo bandhigaa kiis ayaa la keenayaa midda saddexaad fa cindahaa tadaayaru suxuf ta hore marka labada hore waa dood iyo cudurdaaro la qadimaayo midda saddexaad marka waa midda kutubta kutubta acmaashu ku qoran tahay qof walbaa loosoo tuurayo kitaabkiisa mid midig ka qaataa iyo mid bidix ka qaato iyay u qeybsamayaan waa kan marka nacam fa amaa man cardi haddii la sheegay marka kutubtii acmaashii lagu qoray baa nin walbaa loo dhiibayaa kitaabkiisa fa amaa man qofkii uutiya la siiyey kitaabahu kitaabkiisa biyamiinihi midigtiisa laga siiyey fayaquulu wuxuu oranayaa midkaasi haa umu qaad khuduu yacni qaada iqra-uu aqriya kitaabiya kitaabkayga aqriya inii aniga danantu waxaan maleeyey oon yaqiiniyey oon ogaaday annii aniga mulaaqin kula kulmaya inaan ahay xisaabiya xisaabtaydii fa huwa isagu kaasi fii ciishatin nolol dhexdeed ayuu ahaanayaa nolosha oo raadiyatin mardiyatin laga raaliyahay fii jannatin janno dhexdeed ayuu ahaanayaa jannada oo caaliyatin sarrayso jannada oo qutuufuhaa maqduufuhaa keeda la guraayo daaniyatun tu dhow ayba tahay yuqaalu lahum waxaa la dhahayaa kuluu cuna washrabuu caba hanii'an aklan cunis hanii'an bogaadin leh wa shurban cabid hanii'an bogaadin leh sidaana maxaa laidin loo leeyahay bimaa bisababi maa kii sababtii aslaftum aada hormariseen fil ayaami maalmihii dhexdooda aada hormarsateen alkhaaliyati maalmihii day alkhaaliyati tegay qoladii marka kitaabkoodii midigta ka heshay waa kuwa marka fa amaa man axadkii uutiya la siiyey kitaabahu kitaabkiisa biyamiinihi midigtiisa laga siiyey fayaquulu wuxuu dhahayaa haa umu haadu waa tanbiih umu ismu ficil waay ismu ficil ha ahaatee maxaa laga wadaa laba macno ayaa laga macneeyey khud in laga wadaa haa umu haa hooy umu khud qabo ii qabo khud sidaa laga macneeyey waxaa kaloo macnaha labaad uu yahay tacaala in laga wado kaalay haa hooy umu tacaala kaalay iqra-uu aqriya kitaabiya kitaabkayga aqriya marka ismu ficil markay haa umu tahay iqra-uuna ay tahay ficil caadi ah labadoodaa waxay ku tanaasucayaan kitaabiya mid walbaa kitaabiya bay caamil u rabtaa calaa dariiqati albasriyiin waxay tahay midka labaad ayay camal siinayaan baabu tanaasuc marka la joogo liqurbihi kuufiyiintuna waxay camal siiyaan midka hore lisabqihi ayay u hormariyaan meeshaana marka waa meelaha loo daliishado naxwada ismiga ficil maadaama uu camalulficli samaynayo iyo ficil inay tanaasuci karaan yacni asmaa alcaamila camal alficli iyo ficil maxdiya labadu inay tanaasuci karaanay yacni caamil bay ku doodayaan mid walbaa marka caamilkaas buu rabaa inuu ku camal falo baabu tanaasuca yaa marka weeyaan baabkan hadda marka fa yaquulu markaa wuxuu dhahayaa kaasi haa hooy umuu yacni khuduu qaata qabta ama tacaalu tacaalow kaalaya iqra-uu aqriya kitaabiya kitaabkayga aqriya bal qofku markuu aada u guuleysto inuu guuleystayna uu og yahay warqaddii guusha lagu siiyey farxad darteed ayuu dadkii marka wuxuu leeyahay intuu bannaanka soo dhigo kaalaya aqriya nacam aqriya meeshan maxaa ku yaallo waa faraxsan yahay nacam qofka kale guul darradu ay ku dhacda adduunyada marka la joogana warqadda waa isku laalaabaya hoostau gashanaa imtixaanka marka imtixaan la qaybiyo oo qofka markay ku foorartana da in la arka ma jecla waraaqdiisa qofka isku kalsoon ee meeshaa farxad ay haysana warqadiisa haddii la arkay haddii kale bal isagaa dhahaya warqadayda fiiriya waa tana qiyaamihii marka halkaa marka rabbulcaalamiin hortiisa la joogo mid sidaas ayuu u farxayaa kitaabiya marka ha-da ha usagta waaye kitaabiy bay ahayd ha usagta ayaa marka ayaa lala yimid waa la kordhigaya adii kitaabiya innii aniga danantu waxaan yaqiiniyey annii ay calimtu waxaan ogaaday annii bianii annii aniga mulaaqin kula kulmaya inaan ahay xisaabiya xisaabteyda adduunka markaan joogayba waa yaqiinsanaa inaan xisaabteyda la kulmayo fa huwa isagu kaasi fii ciishatin iltifaat baa markaa la geliyo siday ugu socotay qofkii isaga uu isaga hadlayay ayaa qeybaa lagu hadlaya haddana fa huwa isagu fii ciishatin nolol dhexdeed ayuu ahaanayaa nolosha oo raadiyatin mardiyatin laga raalli yahay fii jannatin janno dhexdeed ayuu ahaanayaa jannada oo caaliyatin sarrayso quduufuhaa jannada oo maqduufuhaa keeda la guraayo miraha laga guraa daaniyatun tu dhow ay tahay yuqaalu lahum waxaa la dhahayaa kuluu cuna washrabuu caba hanii'an aklan wa shurban cabid iyo cunid kaa oo hanii'an la bogaadiyo macna waa sidaas macnaha labaad lafteeda maadaama uu iska masdar munakara uu yahay waxaad ka dhigtaaba hanii'an mahni'an iska dhina hanii'an mahni'an xaal uu yahay mid la bogaadinayo bimaa aslaftum bisababi maa kii sababtii ku cuna oo ku caba yacni kii sababtii aslaftum aada hormariseen fil ayaami maalmihii dhexdooda aada ku hormarsateen alkhaaliyati ee tegey wa amaa man qofkii uutiya la siiyey kitaabahu kitaabkiisa bishimaalihi bidixdiisa laga siiyey bidixdaa laga siinayaa aayaddii kalena wara'a dahrihi marka waa bidixdii oo gadaal haddana wa amaa man qofkii uutiya la siiyey kitaabahu kitaabkiisa bishimaalihi bidixdiisa laga siiyey fayaquulu wuxuu dhahayaa yaa laytanii alla shallaytadaydaay lam uuta aanan laysiininba kitaabiya kitaabkayga aan laysiin yani maxaa kitaabkayga la ii siiyeyba saasuu dhahayaa yaa laytanii shallaytadaydaay lam uuta aan laysiin kitaabiya kitaabkayga aan laysiin walam adri aanan ogaan maa maxaybaa xisaabiya xisaabtaydu ay tahay xisaabtaydu maxay ahaatayba aanan ogaan allo aanan ogaan maxaan u ogaaday mana yaa laytahaa shallaytee ayb marka damiirkan marka yaa laytahaa wuxuu u lo noqonayaa marka almowtata aluulaa yaa layta alla shallayte eh haa geeridii hore kaanad may ahaato alqaadiyata midda goynaysa oo noloshan dambaba jarayso alqaadiyata alxaakimata midda goynayso ee markaa noloshan dambaba jarayso yacnii geeridii hore may noloshan dambaba goyso oy jarto oo aananba soo bixin noolaaninna sidaas ku calaacalaya maa aqnaa maa aqnaa ma deeqin canii aniga xaggayga maaliya maalkaygii waxba ma deeqin agtayda halaka wou baaba-ay canii aniga xaggayga waaawaxaa ka halaagsamay suldaaniya xujadaydii iyo xoogaygiina baaba oo waaba halaagsamay oo xaggaygii waa ka halaagsamay ayb marka kanna sidaabuu u calaacalaya maa aqnaadaas baa marka maada haddaad doontana naafiyad ka dhigi kartaa haddaad doontana istifhaamiyaad ka dhigi kartaayo waxaad leedahay maa maxaybaa aqnaa ou taray canii aniga xaggayga muxuu ka taray ou ka deeqay maaliya maalkayga aa waxba wa amaa man qofkii uutiya la siiyey kitaabahu kitaabkiisa bishimaalihi bidixdiisa laga siiyey fayaquulu wuxuu dhahayaa yaa laytanii shallaytadayde lam uuta aan laysiin aanan laysiin kitaabiya kitaabkayga walam adri aanan ogaan maa maxaybaa xisaabiya xisaabtaydu tahay yaa laytahaa adduunyadii waxaa maa laysaga harayaa marka qofkii caqli baa ilaahay siiyey oo koonkan buu u sakhiray oo rasuul baa loo soo diray oo in la simaa marka muslin iyo gaal ayay noqonaya haddii hadda la yidhaha adduunyadan ha lagu tunto ha lagu tunto ninna xaqii ha ilaaliyo hadhowna isku mid hala noqdo sidaa ilaahay wax qabtaba maba ahanba oo arrintaa cabadka nooca inuu ilaahay dhul iyo cir u abuuray arrin ilaahayba foolxumo ku ah waayo mana qabo ilaahay sidaa in loo nisbeeyana maba ahanba ayb qofka sidaa marka ilaahay u nisbeynayana ma qadarininba rabbi subxaanahu watacaala yaa laytahaa yaa layta shallayte eh haa dhimashadii hore kaanad may ahaato alqaadiyata midda wax goynayso oo yacnii geerida hore alla may ahaato mid noloshan dambe jarayso oo aanan soo laabaninba maa aqnaa maa aqnaa ma deeqin canii aniga xaggayga maaliya maalkayga shay-an waxba iima deeqino yacnii cadaabka alle waxba igagama tarin halaka waxaa halaagsamay oo baaba-ay canii aniga xaggayga sulطaaniya xujadaydii waa halaagsantay macnaa xujadii waa dhuntay ay dallat canii xujatii xujadaydii baa xaggayga ka dhuntay akharu lmufasiriin waxay yidhaahdaan asuldaanu fi lqur'aani alxujatu waay macnaha markaa ninkan wuxuu leeyahy xujadii baa iga dhuntay akharu lmufasiriinna sidaa bay ku macnaynayaan ee xujada way dhumaysaa xujadu waa maxay marka adduunyada marka la joogo rususha ilaahay markay towxiidku la imaadaan dood iyo muran ayaa laga horkeeni jiray dad aada aftahano u ah ayaa dadka caamada siri jiray xaqii bay baatil u ekaysii jireen aftahanimadooda baatilkiibay xaq u ekaysii jireen dunidan maanta taagan hadda waad u jeedaan idinka laftiina waxa loo isticmaalo yacni miidiya iyo yacnii waxaan bareeska oo ama ha noqdo yacnii kuwan hadda deg dega ahoo caalamka hadda aadka ugu soo ziyaaday tviyada iyo idaacadaha iyo wargeysiyada wax allaale inta lacag lagu bixiyo waad arkaysaan maxay ka shaqaynayaan wax badan oo ka mida wax badan oo dacaayaadkaasa waxay ku dhisan tahay axkaamtii islaamka in wax laga sheego diintii islaamka dariiqalooc in loo raadiyo dariiqaloocan in loo goobo oo loo raadiyo lacag badanaa lagu bixiyaa dad dhan ayaa dood u yimaado oo tiviyada usoo fadhiisto oo meel walba u fadhiyo oo in ay diinta nebi moxamed la yimi sal ll ly salam inay yidhaahdaan xaq ma aha xujajkaas iyo shubahdaas ay daldalayaane maalka faraha badan lagu bixiyey qiyaamo markii la tago waa wareerayaan baaba-ayaan walidalika ilaahay wuxuu yihi wakadalika jacalnaa likulli nabiyin caduwan shayaadiina alinsi waaljini yuuxii bacduhum ilaa bacdin zukrufa alqowli guruura walow shaaa rabuka maa facaluuhu fadarhum wamaa yaftaruun walitasqaa ilayhi afidat aladiina laa yu'minuuna biاlaakhira waliyardowhu waliyaqtarifuu maa hum muqtarifuun intaa marka yani xaqii baa baail loo ekaysiinayaa baailkii xaq baa loo ekaysiinayaa wixii xataa caqligu diidayay baa maanta laga dhaadhicinaya oo qof uu maanta u kacayaa oo u kufayaa xujada marka halaagsamayso uu leeyahay halaka canii suldaaniya waa midan hadda adduunyada hadda aan arkaynaba nacam ee soo taagan ee intaas oo qarash iyo intaasoo dadaala lagu bixinayo nacam marka weligaa miidiyuhu si kasta oo u duqyaan badan yahay weligaa younan ku saameynin oo ilaahay xaggiisaad u socotaa taas uun marka yacni hakaa hor muuqato ilaahay qur-aankiisa iyo inaad fahamtana isku day waayo waxaasoo shubah ah qur-aanka unbaa marka ibdaalkiisa u taagan walidaalika hadda qur-aanku waa kaa ay marka aadka u dhibsanayaan iyaga laftooda waxaa la dhahayaa marka malaa-igtii baa waxaa lagu leeyahay markuu sidaa yiraa khuduuhu khuduu qabta hu isaga qabta midkan kitaabkiisa bidixda laga siiyey faqulluu xirxira hu isaga xirxira uma markaa dabadeed aljaxiima naarta jaxiimo ah salluu geliya hu isaga salluudii baa marka laba mafcuul la siiyo aljaxiima kan mid horaa laga dhigay salluuna midka dambe haddii kalena haddii hal la siiyana wuxuu iska noqonayaa marka kan hore min baab alishtiqaal iyo wax lamida in loo fiiriyoayb uma markaa dabadeed aljaxiima naarta jaxiimo ah salluu geliya hu isaga geliya jaxiima ayb waa saasna waa saasaa fiican uma markaa dabadeed uslukuu yacnii dhex geliya isaga uslukuuhu geliya fii silsilatin silsilad dhexdeed geliya silsiladda oo darcuhaa balla ee yacni dhudhunkeeda iyo yacni cabirkeeda sabcuuna diraacan toddobaatan dhudhun uu yahay faslukuu geliya dhex geliya hu isaga faslukuu geliya ay adkhiluu geliya hu isaga dhex geliya ayb marka faslukuuhdaa dambe uma fii silsilatin jaariye majruurkan iyo faslu kuhuda dambuu ku tacalluqaa uma iyo fa-dana xaggee loo wadaa humada marka waxaa weeyaan waa litartiibi lkhabar litartiibi lkhabar uma markaa dabadeed uslukuuhu geliya isaga fii silsilatin silsilad dhexdeed geliya silsilada oo darcuhaa bae dhudhunkeeda marka la taakeeyo sabcuuna toddobaatan diraacan min diraacin ay yani ah faslukuuhu dhexgeliya isaga oo silsiladaa ku xira maxaa loogu xirayaa oo loo ciqaabayaa inahu isaga kaana wuxuu ahaa laa yuminu wuxuu ahaaday laa yuminu inuunan rumaynaynin billaahi alleh allihii alcadiimi weynaa allaha weyn oo weynaantiisa la arkaayo oo aayaadkiisa ay koonka ka muuqanayaan ayuu ninkani beeniyey waa dembiga ugu weyn waay marka waana dembiga koowaad eeba laga bilaabay maxaa jahanamo loo galay allihii weynaa ayuu inkiray allihii weynaa ayuunan rumaynaynin marka masale basiid ah ma ahanoo maxaa kaa galay asagay u taallaa iyo waxaas wax weyn ma ahan iyo waxaan kale aan ka hadalno annaga dhexdeenna yaalla iyo waxyaabahasaa in tawxiidka loo fududaysta ma ahan aada u weyn waaye qofkii ilaahay siiyana de wax weyn buu siiyey qofku ka maqan yahayna hadduu sidaa ku dhinto waa wax marka nasiib xumo qofay ku dhacday waa ilaahan ka magan galnay inahu isagu kaana wuxuu ahaa laa yuminu inuunan rumaynaynin billaahi alleh allihii alcadiimi weynaa aada u weynaa walaa yaxudu wuxuu ahaa inuunan ku tirtirsiinaynin annaasa dadka calaa acaami lmiskiini miskiinka quudintiisa miskiinkii quudintiisa yani cuntadiisa yacni dadka ma uunan ku tirtirsiini mkma ku tirtirsiin jirin marka hadda isaga maalkiisii walaa yaxudu calaa acaami lmiskiin waxay ka dhigan tahay kii xaqa lagu lahaana ma bixinin dadka inay wax bixiyaanna uga tegi mayninba ayb falays marka labadaa maxaa hadda loo soo qaaday midna de waxay ka tarjamaysaa iimaankiina acmaashu ugu weyn yahay walaa yaxudu calaa acaami lmiskiinna dad waa dadkii iyo wixii ay ku lahaayeen marka xaq rabbina mama aqoonin waay xaq dadeedna ma aqoonin labadaba ma lagu haynin soma garan falaysa lahu lyawma falaysa uma ahaanin lahu isaga alyawma maanta haahunaa meeshan xamiimun ku dhowro oo ilaaliyo saaxiib u noqdo oo dhowro oo ilaalinayo halkan kuma laha isaga walaa طacaamunna uma sugnaanin cunto wax cunto ana halkan uguma sugnaanin ilaa min qisliinin carunka iyo wasakda ahlu naarka jirkooda ka daata maahani xaggiisa in laga cunsiinayo oo markaa xaggaa waxaa kaa carunkaas iyo wasakda xaggeeda inuu ka cunayo maahane wax cuntaa halkan uguma sugnaanin marka taasi cunto ma ahan waay walaa طacaamun ilaa min qisliin yacni waa usluub marka waxaa ku jiro tahakum ayaa ku jiro wax cuntaana halkan uma yaallo marka laga reebo wasakda ahlu naarka cusaaratu ahli naar carunka ahlu naarka iyo dhacaankooda iyo waxa ka yacni fiixayo waxaasaa cunto u noqonaysa marka waxaas cunto marka maahan isagii baa marka maadaama uu xaqii baraxa la-ah adduunyada markuu joogay uga tegay ayaa waxaasu marka uu cunayaa qurunkii ayaa marka lagu abaalmarinaya laa yakulu ma cuno qisliinka oo laa yakulu ounan cunaynin hu isaga ila alkhaati'uuna kuwa gafay oo weliba gafka u qasday maahan cid kale kaasoo aynan cunaynin falaa uqsimu falaa arrintu sidaa ay gaalada u malaynayaan iyo waxay sheegayaan maya sidaa ma aha uqsimu waan dhaaranayaa bimaa baan ku dhaaranayaa waxa tubsiruuna aada arkaysaan iyo wamaa baan ku dhaaranayaa laa tubsiruuna ay laa tubsiruunahu aydnan arkaynin waxaa arkaysaan iyo waxaydnan arkayninba waa ku dhaaranayaa buu leeyahay macaani badan baa lagu macneeyo qaar waxay leeyihiin wuxuu ku dhaartay makhluuqaadkao dhan waayo makhluuqaadka waxaan arkayna iyo waxaanan arkaynin unbay isugu jiraan qaar waxay leeyihiin aqsama bidunya walaakhira adduun iyo aakhira uu ku dhaartay alleh adduun waa u jeednaa aakhira weli mama aragno oo iyada markaa yani marka la tagaa yani si waaqica loo arkaa waxaa kaloo la yidhi waqiila maa tubsiruuna waxaa loo jeedaa maa calaa wajhi lardi dhulkan waxa korkiisa ah wamaa laa tubsiruuna dhulka waxa ku jiroonan arkaynin adu waxyaabo fara badan qaar waxay yidhahdeen malaa-igtai jinniga waa waxaannan arkaynin waxaan arkaynana insigii siday ahaataba marka ilaahay wuxuu ku dhaartay waxa aan arkayno iyo waxaanan arkaynin maxaa loo dhaartay marka aawe muqsamu calayhiga weligaa dhaarta marka fahm waxaa lagu dhaartay bimaa tubsiruuna wamaa laa tubsiruun maxaana loo dhaartay inahu ina alqur'aana qur-aanka nebi moxamed akhrinayo laqowlu rasuulin rasuul qowlkiis waayo warkiis kariimin rasuulka oo kariimin aada u wanaagsan marka laqowlu rasuulin waaba kalaamullaahi maxaa laqowlu rasuulin loo yiri qur-aanku ilaahay baa ku hadlay laqowlu rasuulin haddana maxaa loo leeyahay waxaa la yidhi kelmadda rasuulin ayaaba waxaa laga fahmaa inuu kalaamullaahi yahay waayo rasuul marka la yidhaha maxaa laga wadaa kelimatu rasuul ergey lasoo dirsaday oo fariin gudbinayo fariinta isaga male marka dadu axad kalau ka wadaa axadka uu ka wadana waa ay allah subxaanahu watacaala aayaddani marka ma laga qaadanayo qur-aanku inuu kalaamullaahi uusan ahayn ma ahan saas qur-aanku waa kalaamullaahi maadaama la yidhi laqowlu rasuulin ku lasoo diray baa idinkula hadlayo idinka mar haddii lasoo diray fariintii lagu soo diray waayo fariintana waxaa iskale cid kale oon isaga ahayn dabcan cidda iskalena waa un allah subxaanahu wa tacaala yaa ayuha rasuulu balliq maa unzila ilayka min rabbika wain lam tafcal famaa ballagta risaalatah wamaa huwa ma ahaanin qur-aanku biqowli shaacirin mid gabyaayo warkiis ma ahaanin qaliilan maa tu'minuuna ay iimaanan iimaanan iimaan iimaanka oo qaliilan maa yar ayaa tu'minuuna rumaynaysaan iimaan yar baad rumaynaysaan ayb walaa biqowli kaahinin mid qeybka ka warramo oo isku shideeyo wuxuunan aqoon u lahayn waxa maqan ee kitaab gaablow warkiis ma ahaanin qur-aankaani qaliilan maa tadakaruuna tadakuran waansamitaan qaliilan maa oo yar ayaa tadakaruuna waansamaysaan ayb
shaacir warkiisa ma ahan waa rasuul ayaa idinla yimid xag alloona idinkala yimid shaacir shicirna ma ahan qur-aanka tanziilu min rabbi اlcaalamiina huwa qur-aanku tanziilun ay munazalun ku la soo dejiyey waaye min rabbi اlcaalamiina laga soo dejiyey rablcaalamiin xaggiisa laga soo dejiyey marka waa kan marka inuu rablcaalamiin ka yimid soo maarkiisa walow taqawala calayna bacda alaqaawiili la akhadnaa minhu bilyamiin walow haddii taqawala uu ku been abuuran lahaa calaynaa annaga korkeenna uu nagu oran lahaa uu nagu been abuuran lahaa dusheenna uu ku been abuuran lahaa bacda alaqaawiili been abuurashada qaarkeed ama hadallada qaarkood oo annaga aanan dhihin haddii uu naga kor dhihi lahaa oo isaga uu abuuran lahaa la akhadnaa waan qaban lahayn minhu ay hu isagaan qaba lahayn mintu waa sila waay waa zaa-ida waay xagga ciraabta la akhadnaa minhu ay la akhadnaahu isagaanba qaban lahayn waay bilyamiini xaqan ku qaba lahayn xaqa sida uu keenayaanu ku qaban lahayn bilyamiini ay bilxaqi waa lagu macneeyey waxaan soo marnay fii suurati saafaad inakum kuntum ta'tuunanaa can ilyamiin waxaad nooga imaan jirteen dhanka xaqa can ilyamiin ay can ilxaqi bay ahayd waxaa kaloo lagu macneeyey bilyamiini ay bilquwati xoog ayaan ku qaba lahayn yamiinta waxaa looga kinayoonayaa xooga si xoog ah baan u qaba lahayn macno saddexaad baa jiro oo bilyamiini in laga wado isaga laftiisa midigtaan ka qaba lahayn oo carabtu marka qofka in yacnii qofku markuu dembiilo yahay oo kale ama la rabo in meel lasoo istaajiye maxkamada waa lasoo qabtaa fulaanun ukhida ukhida biyamiinihi midigtiisaa la qabtay yacnii midigta haddii la qabtay tabar ma dhinna waay ninkaa tabar uma dhinno waa la hayaa waay saddexdaas macnaa marka bilyamiinida ku jirto ayb aayadduna marka aayaadka hadda sifaadka iyo baabkooda amaahanoo waayo wasamaawaatu madwiyaatun biyamiinihi baan taas kusoo marno ogana soo hadalnay halkaasabulaabanayna uma markaa dabadeed laqatacnaa waan jari lahayn minhu isaga xaggiisa waxaan ka jari lahayn alwatiina halbowlaha xididka wadnaha dhiigga ku shubo ayaanu ka jari lahayn ama ka keeno famaa minkum marka haddii unagu been abuuran lahaaba maba been abuuranine haddiiba ay dhici lahayd ma daynin meeshaa marka waxaad dareemaysaa de qofka ilaahay ka been abuurto oo yidhaahdo wax ilaahay aanu kusoo dejinin allah igu soo dejiyey rasuul baan ahay qof dhahaa ilaahay subxaanahu watacaala ma daayo waxaana ka adduunyadiina waa ku ceeboobaa taariikh xunna waa ka hartaa walidaalika dadkii aan nebiyada ahayn ee nebinimada sheegtay markaad fiirisid maxaa ku dhacayna musaylama maxaa ka haray magac xunaa ka haray mar allaala marka musaylama la yidhaha alkadaab aa loogu daran waana si xunna waa u jabay aswad alcansi sidoo kale in allaale intii nebinimada sheegatay dulli iyo xumaan baa u dambeysan ilaa kuwa hadda u dambeeyo mirza qulaam axmed alqaadiyaani waxay sheegaan isagoo saxaro ku dhex jira u dhintay nacam oo markaa yacni musqul u fadhiyo saxaro ku dhex jiraa meeshaas ku baktiyey nacam yacni qof nebi ah ilaahay subxaanahu watacaala ay nebinimadiisu dhab tahay ilaahay waa karaameyna waana waana sharfayaa ee markaa yacni wax uxduuha iyo hadal xun iyo sheeko xun kama harto walidaalika maba jira nebi sheeko xun ay ka hartay nacam wataraknaa calayhi fi laakhiriinaan mid kasta soo marnay dadka dambe ammaana ilaahay uga tagaa marka tanabu-a iyo iyo nebinimada runta ah isku mid ma noqonayaan marnaba walow haddii taqawala ou ku qowli lahaa oo isaga ishadalsiin lahaa calaynaa annaga korkeenna ou ku hadli lahaa wax aanan u dirsanin bacdal aqaawiili aqaawiisha iyo hadallada qaarkood ou nagu abuuran lahaa la akhadnaa waanu qaban lahayn minhu ayhu isagaan qaba lahayn bilyamiini xaqan ku qaban lahayn bilyamiini bilquwati xoog ayaanu ku qaban lahayn bilyamiini isagaanba midigta ka qaba lahayn midigtiisa markaasaan soo jooji lahayn xaqi uma markaa dabadeed laqatacnaa waxaan jari lahayn minhu isaga xaggiisa alwatiina baanu ka goyn lahayn halbowlihi niyaaqu lqalbi waana qowlu akhar lmufasiriin famaa minkum ma ahaanin idinka idinkama mid ahaanin min axadin ay axadun axad axadka oo xaajiziina yacnii celinaya oo difaacaya canhu isaga xaggiisa difaacaana idinku idinkama mid aha marka famaa minkum min axadin minkum maadii waa mid xijaaziyada ahayd min axadintii waxaan uga dhignay sin ay axadun minkum ta horena waa khabarkii oo muqadama xaajiziina axadinaan ka sifaynaynaa lafdiga waayana waxaan raacnay oo xaajiziina axadin inkastoo min axadin ay axadun ay tahay oo xagga maxalka hadda ay fii maxalli rafcin iska joogto haddana lafdiga ayaan ayaa la milicsana xaajiziina waa la jamciyey axadinna lafdiga mufraday ka tahay waa sidee maadaama axadin ay nakiro tahay minna ay ka hormartay cumuumay keenay min axadin qof kasta waay marka qof kasta marka haddii la yidhaha waa badan yihiin soo maha qof kasta dad badan way xaajiziina marka in la jamciyo sidaasaa keentay marka famaa minkum idinka idinkama mid aha min axadin ay axadun idinkama mid aha xaajiziina kaas kuwaas oo xaajiziina difaacayo oo celinayo canhu xaggiisa oo inaga naga celinayo idinkuma jiro waxaa kaloo bannaan in la yidhaha famaa min axadin ay famaa axadun axad ma ahaanin xaajiziina khabarba looga dhigo kuwa celiyo ma ahaanin canhu isaga xaggiisa celiya minkum xaal ay idinka uu idinka mid yahay kaasna sidaana waa la yeeli karaa minkumta in xaajiziinadaa dambe laga yani minkumta in taa la xaaleeyo nakiradaa damb ka dambaysa lagaga xaaleeyo xaajiziinana ay khabar iyadu dhacdo labada waa iska bannaan tahay ta horaas aad u yaro fudud wa inahu qur-aanku latadkiratun waano waayo lilmuttaqiina kuwa ilaahay ka cabsado waano u ahaaday uu yahay wa inaa anagu lanaclamu waanu ognahay ana minkum idinka inay idinka mid yihiin mukadibiina kuwa beeninayo qur-aankan wainahu qur-aanku la xasratun qoomamo waaye cala alkaafiriina gaalada korkoodu qoomamo ku yahay oo maalinta qiyaamo way ka shallaynayaan inay ka tageen rumayn inay qur-aanka rumeeyaan tegista ay ka tageen yay ku ayay ka qoomamaynayaan wainahu qur-aanku laxaqulyaqiini waa xaqii dhabta ahaa ee yaqiinta ahaa wainahu qur-aanku laxaqulyaqiini waa yaqiintii xaqa ahayd ee dhabta ahayd ay lalxaqu alyaqiin ay kolay ka dhigan tahay sifay mawsuuf laysu idaafeeyey iyadoo kalena waa suuratu waaqica ayaan kusoo marnay fasabbix nazh oo huf bismi rabbika rabbigaa magaciisa haalaad adoo ku dheehan rabbigaa huf fasabbix rabbaka ay rabbigaa huf ama fasabbix nazh oo nuqsaan iyo ceeb ka huf bismi rabbika rabbigaa magaciisa adoo ku dheehan rabbigeeday alcadiimi weynaa hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu waslama calaa nabiyina mxamedi waaalihi wasxaabi